أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah hogaamiyaha cusub ee jabhadda t b l f oo soo saaray amar uu xilka u qaadayo madaxweynaha ismaamul goboleedka tigreega ee dalka itoobiya falanqeeye dhanka dhaqaalaha ah oo sheegay in boobka kooxda riidada soomaaliya ka wada magaalada muqdisho uu sababay sicir barar xooggan oo soo wajahday bulshada ku dhaqan magaalada caasimadda ah ee muqdisho qaraxyo lala beegsaday cadowga allaah oo ka dhacay magaalada baydhabo ee wilaayada baay shil gaadho oo sababay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed oo ka dhacay duleedka magaalada boosaaso ee gobolka bari mas-uul ka tirsan kooxda riddada oo qiray in safaarado iyo hay-ado ka tirsan kooxda riddada ay luunsadeen lacago malaayiin doolar ah أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
intaas aad maqsheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka fiidnimo oo kooban haatanna iyagoo fisan hogaamiyaha cusub ee jabhadda t b l f ayaa soo saaray amar uu xilka u qaadayo madaxweynaha ismaamul goboleedka tigreega ee dalka itoobiya xaaris cabduqaadir ayaa inoo faahfaahinayaa waxaa sii xogeystay khilaafka ka dhexeeya jubhadda xoreynta qowmiyadda tigreega ee dagaalada culus la soo gashay dowladda etoobiya ee uu hogaamiyo abiy axmed war-saxaafadeed ka soo baxay hoggaanka kooxda t b l f ee lagu eriyey dhammaan madaxda maamulada gobolada iyo degmooyinka waqooyiga etoobiya ee uu hore u magacaabay getajo reda oo ahaa madaxweynihii ku-meelgaarka ee ismaamulka tigreega debreson gebre mikail oo ah saliibiga dhowaan loo doortay inuu noqdo guddoomiyaha kooxda t b l f ayaa war uu soo saaray ku sheegay in getajo uusan waxba magacaabi karin islamarkaana laga saaray xubinnimada kooxda warqad loo qeybiyey xafiisyada kala duwan ee waaxaha maamulka ayaa lagu faray in aysan wax macaamil ah la yeelan karin madaxweynihii hore ee ismaamulka tigreega jabhadda t b l f ayaa hadda u kala qaybsan laba garab getajo reda ayaa noqday wakiilka abiy axmed ee gobolka wuxuuna taageero ka helayaa saraakiil ciidan oo la baxay ciidanka difaaca tigreega oo marka magacooda lasoo gaabiyo loo yaqaan t d f kala qaybsanaanta cusub ee soo kala dhex gashay jabhadda tigreega ayaa sababi kartaa dagaal daakhili ah oo mar kale dib uga qarxa waqooyiga etoobiya cidda keliya ee khilaafkan cusub ka faa'iideysa ayaa ah nidaamka abiy axmed oo colaad gaamurto ay kala dhexayso t b l f falanqeeye dhanka dhaqaalaha ah ayaa sheegay in boobka kooxda riidada soomaaliya ka wada magaalada muqdisho uu sababay sicir barar xooggan oo soo wajahday bulshada ku dhaqan magaalada caasimadda ah ee muqdisho faahfaahinta warkaasi waxaa inoo hay walaalkeena cali aadan cabdulaahi caliyare axmed maxamed oo ah falanqeeye dhanka dhaqaalaha ah ayaa ka hadlay boobka dhaqaale uu magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ka wado murtad xasan gurguurte madaxa kooxda riddada soomaaliya xaaladda nololeed ee ay ku sugan yihiin bulshada caasimada muqdisho ayuu sheegay inay tahay mid aada u liidata badina dadka shacabka ah aysan awoodin inay helaan nolol maalameedkooda xukuumadda murtad xamse cabdi bare ayuu sheegay inay ku faantay in lacago baad ah oo dheeraada ay kusoo rogtay guryaha magaalada muqdisho taasina ay keentay in kumanaan qoysas ah ay sicir barar bahsan wajahaan madaxweynaha wuxuu halkaa kaga hadlay laba qodob waxaan ka soo qaadanayaa qodobka oo kaga hadlay korarka shanta eh, maaragtay ay keentay oo uu yidhi waxaan bil gudaheed soo xarootay hal milyan oo ka soo xarootay gu- guryaha ijaarkooda madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaan leeyahay arrintaasi ma ahan daqli soo xarood waa sicir barar ka aad ka hirgelisay magaalada muqdisho waxayna u dhigantaa toban kun oo reer oo mid walbaa huba boqolkii dollar oo bishii cuni lahay laga qaaday oo bil qaday taas maxaa haddana ka muuqanaya oo aad ku sheegtay meesha inuu adiga iyo ra-iisul wasaaraha wa- wasiirka maaliyaddu inii dhigay presentation inkugu cadaynayo tirada lacagta soo xarootay taasoo ka bilaabatay bishii hal milyan meesha ay ka ahaan jirtay lix boqol oo kun taasoo macnaha taargetkeedu yahay sanadkii inay soo xarooto labayo toban milyan ilaa labaatan milyan oo ka soo xaroonaysa gobolka banaadir dhinaca kirada guryaha u fiirso arintaas iyada ah ma ahan daqli soo xaroonaya madaxweyne xasan ee waxay tahay sicirbarar laga abuurayo gobolka banaadir marka halka milyan labayo toban marka lagufta labayo tobanka milyana haddaad isticmaasho graafka uu kuu keenay ee ah strandland graafka waxaa ka mid a boqolkiiba toddobaatan inay dadka muqdisho aysan awoodin inay hal mar wax cunaan in badanna arrintan waa kugu celceliya boqolkiiba siddeetan dadka muqdisho inay qabaan cudurro u baahan daaweyn iyo isbitaallo ay la tacaalaan oo aysan haysan dhaqaalahooda boqolkiiba labo inuu kordhay dabjiifka iyo tuugsigo boqolkiiba lixdan inuu hoos u dhacay guurka magaalada muqdisho dhaqaale la-aanta ka jirta gobolka banaadir oo dhallinyarada haysa awgeed waxaa bandhiga ka mid a oo dowladdu ay noo soo dhigtay ma ahan inay warshado dhistay inay magaaladan magaalooyin kale biyo geysay ma ahan inay lacag soo kaxaysay waa waxyaabo aan ahayn masiir dowladeed oo nin guri ku xiran oo wasiirka maaliyadda ahi oo kaga hadlay qoraal isagu uu damacsan yahay oo uu ka soo qaaday woli bankiga i m f ka iyo hay-ado kale oo aan qusaynin waddankan iyo dhaqaalihiisa kooxda radyada soomaaliya ayaa sii kordhaysay dhibaatada ay ku hayso shacabka magaalada muqdisho sida burburinta guryaha iyo xoog kula wareegidda dhulalka ay leeyihiin dadka shacabka ah iyo lacagaha baadda ah ee sida xoogga ah uga qaadaan maatida magaalada muqdisho qaraxylo la beegsaday cadowga allaah oo ka dhacay magaalada baydhabo ee wilaayada baay ciidamada mujaahidiinta waxay xalay qaraxylo beegsadeen laba guri oo gudaha magaalada baydhabo ay ku leeyihiin laba sargaal oo ka tirsan maamul goboleedka ashaadola dirirka ah ee koonfur galbeed qaraxyada ayaa burbur xoogan gaarsiiyey dhismaha labada guri iyadoona dhawaqa qaraxyada laga maqlay xaafadaha magaaladaas habeen hore ayay ahayd markii ciidamada mujaahidiinta dagaallo culus ku qaadeen laba xero oo maleeshaadka murtadiinta ay kaga sugan yihiin gudaha magaalada baydhabo shil gaare oo sababay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed ayaa ka dhacay duleedka magaalada boosaaso ee gobolka bari walaalkan casam carafaat ayaa inoo faahfaahinayaa wararka ka imaanaya magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa ku waramaya in shil khasaare geystay uu ka dhacay duleedka magaaladaasi shilkan ayaa waxaa galay qoys soomaaliyeed oo ka koobnaa ilaa iyo siddeed ruux waxa uuna si gaara uga dhacay deegaanka karin waxaana shilkaasi ku dhintay hal ruux oo dumar ah iyadoona ay ku dhaawacmeen ilaa iyo saddex caruur oo kale qoysan shilka gale ayaa waxa uu ka yimid ingiriiska waxayna kasoo baxbaxeen deegaanka xiddo iyadoona ay doonayeen inay dib ugu laabtaan dalka ingiriiska shilkan ayaa imaanaya iyadoo tirikoob uu kasoo baxay maamulka siciidani lagu sheegay in lixdii bilood ee lasoo dhaafay deegaanada maamulka puntland ay ka dhaceen ilaa iyo siddeed boqol oo shil shilkan waxaa ku dhintay afartan iyo shan ruux halka ay ku dhaawacmeen boqol siddeetan iyo sideed qof oo ay ku jiraan boqol iyo sagaal dhaawacyo culus ah islamarkaana ay ku baabi'een ilaa iyo labaatan iyo toddoba gaari mas-uul ka tirsan kooxda riddada ayaa qiray in safaarado iyo hay-ado ka tirsan riddada ay luunsadeen lacago malaayiin dollar ahaa warbixintaasi waxaa mar kale noo faahfaahinaya walaalkeena xaarid cabduqaadir
murtadka lagu magacaabo axmed ciise guutaale oo ah hanti dhowraha kooxda riddada ayaa xilli uu shir jaraa'id qabta waxaa uu ku sheegay in safaaradahi hay-ado ka tirsan murtadiinta ay luunsadeen lacago malaayiin doolara sida warka u dhigay lacagtana uu ku sheegay inaysan kusoo dhicin qasnada kooxda riddada islamarkaana la musuq maasuqay ayna luunsadeen safaaradaha kooxda riddada ee dalalka kenya sacuudiga iyo hindiya safaaradahan ayuu ku eediyey in ay luunsadeen lacag dhan saddex milyan oo dollar dakhli ay qabteen saddex safaaradood qunsuliyad guud iyo laba hay-adood ayaa lagu isticmaalay isla goobtii lagu qabtay ka hor inta aan lagu shubin qasnada dhexe ee dowladda sidoo kalena aan lagu muujin warbixin maaliyadeedka uu soo gudbiyo xafiiska xisaabiyaha guud hadalka murtadkan ayaa imaanaya xilli hogaanka kooxda riddada ugu horeeya guurguurtay ee kooxdaba heerarkii ugu sarreeyay marsiinayaan mawjadaha dhaca iyo baadda ay ku hayaan shacabka sheekadun waxaa isla sii dhaaftay loonsashada iyo musuqa gudaha kooxda riddada waxaana gaartay kordhinta cashuuraha iyo in xubnaha murtadiinta mid weliba uu lacago dheeraada kusoo rogo shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho mahadsanid xaarisa warkii fiidnimo ee caawala dhegaystayaal waa naga intaas salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh